shir jaraa'id oo ay ku qabteen hotel sheraton ayaa xeer ilaaliyaha guud ee jamhuuriyadda jabuuti maki cumar cabdilqaadir iyo madaxa dembibaarista ee ciidanka jabuuti korneel cumar xasan waxay faahfaahin uga bixiyeen natiijada dembibaarista qaraxa oo la soo gebagabeeyey xeer ilaaliyaha guud oo ugu horrayn hadlay ayaa shaaca ka qaaday gebagabada dembibaarista iyo cidda fulisay qaraxa iyo halka ay ka yimaadeen xeer ilaaliyaha oo ku hadlay luuqadda faransiiska waxaa inoo turjumaya ramadaan muuse Les intéressés sont arrivés sur le territoire de la République de Djibouti le jeudi 22 mai à 8h, dans la matinée donc, en provenance de Hargeisa, au- à la ville frontière de l'Oyada, du côté de la Somalie voisine. Il est établi avec certains...
labada qof ee isqarxiyey ee geystay falkaasi dhagarta waxay soo galeen dalka maalinimadii khamiistii labiyo labaatankii mey sideeddii aruurnimo iyagoo ka soo galay dalkana dhinaca soodinta ee degmada looyacadda iyagoo ka yimid dhinaca magaalada hargeysa iyadoo si cadna loo xaqiijiyeen eh, kadib magacda iyo cidda ay yihiin labada qof ee geystay isqarxinta iyadoo wiilku ahaa muuse rooble hiraabe gabadha la socotayna ay tahay hodan maxamed ciise kadib labada qof ee isqarxisay oo aan haysan wax waraaqo sharciya oo ay ku soo dhaafaan xuduudda waxay ka faa'iidaysteen qof askariya oo ka tirsan ciidamada booliiska oo ka mid a qaraabada iyo qoyska oo u fudeydiyey inay soo galaan dalka shakhsigaasi ka tirsan ciidamada booliiska ayaa ah suleymaan axmed waaberi sidaasi markii ay ku soo galeen dalka waxay kadibna la deganaayeen la gelayeen waxna la cunayeen qoyskaasi keliya ee askariga booliiska ee suleymaan gabadha ay ilmaadeerka yihiin eh, ninka isagu isqarxiyey iyo ninka kale oo isagana ay ilmaadeer yihiin saddexdaasi guri amba aqal ayay kolba kala deganaayeen oo ay oo aan iyagu marka horeba kala fogeyn iyadoo xaaska askariga booliiska ninkaasi booliiska ee suleymaan axmed waaberi ay ilmaadeer yihiin ninka isagu isqarxiyey kiiska dembi baadhistu waxay si cad u tilmaamaysaa in ninka isqarxiyey uu kolkol ka maqnaan jiray goobahaasi uu deganaa hase yeeshee inta badan uu joogi jiray ee uu ku sugnaan jiray sidaas oo uu yahay xaalku kadibna waa kuwa ku dhaqaaqay dembiilayaashaasi dhagarqabayaashii tallaabadaasi dhagarta ee falka argagixiso waxay kaloo sheegaysaa kiiska dembi baadhistu in dhowr midhidh ka hor intii aanay geysan qaraxa labadaasi qof lagu arkayey iyagoo ka casheynaya maqaaxi aan sidaasi uga fogeyn goobta uu ka dhacay qaraxu madaxa dembi baarista ee ciidamada booliska ee jamhuuriyadda jabuuti korneel cumar xasan ayaa isaguna faahfaahiyey tirada dadka loo hayo falkan iyo qaabka cadaaladda loo horkeenayo dadkaasi bilaa sharci bay kusoo galeen wax waraaqo haysteen may jirin magacadoodii way noo suurta gashay inaan helno halkii ay seexdeen habeenkii ku horreysay saddex meelood ayay aqal ayay kusoo degeen saddexduba ay belbel ku yaalaan ninka magaciisi waan helnay gabadha magace- magacooga waan helnay marka waxaa noo caddaatay dadkaasi waxay hayeen taasi waa guul ay ciid- ciidanka dambe baadhistu ay gale- gaadheen markii dambena waxaan galnay dadkaasi se- dadkii caawiyey ee gargaarayay dembigaasi muu dhaceen haddii aan lasoo gargaarin dadkaas waxa la garab joogsanoo dad kale aanay kula jirin tusaale ahaan ninka booliiska la sheegaya kasoo kaxeeyeyba loo yacado iyo nin kaloo isagana la socdoy labadaa nin ee soo gelaysay dembi aad u weyn bay leeyihiin oo iyagaaba waddanka u fudeediyey inay dadkaas yimaadaan mar hadday yimaadeen qaraxii waa ka dhacay imika baaritaankii ugu horreeyey ee aan samaynay maanta ayaan soo gabagabaynay wax kastaaba xeer bay ku socdaan dadka la qaqabto xeer ayay xaq bay u leeyihiin muddo kooban baa la hayn karaa waqtiga waqti doona lama hayn karo marka xeerka qaabto ee jamhuuriyadda jabuuti wuxuu sheegayaa ina dadka la hayn karo ugu badnaan afar maalmood afartii maalmood markay dhammaatay waxaan maxkamadda saaka u u- u gudbinay oon xeerileedaha horgeynay toddoba qof waxaan ii caddaynayaa in dadka soomaalida ee- ee jamhuuriyadda jabuuti waddanka la degan wax saameyn gaara inaanay ku yeelanayn qaraxa afar iyo labaatanka bisha may ka dhacay jamhuuriyadda jabuuti ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee la xidhiidha fal argagixisanimo oo ay al-shabaab ka fuliyaan jabuuti